madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa magaalada jowhar ka dahafuray ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo codka ee dowlad goboleedka hirshabelle munaasabadda waxaa ka qeyb galay wasiiro xildhibaano guddiga doorashooyinka qaranka iyo shacabka magaalada jowhar gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar ayaa ka warbixiyey ololaha diiwaangelinta dadweynaha ama shacabka weynaha degmada jowhar gaar ahaan afarteeda xaafadood ee ugu horrayso xaafadda hantuudaag xaafadda kolmis horseed iyo buulishiik iyo tuulooyinka ku heeran ee u dhowdhow wiili reer jowhar fara kama qodna ciyaar waa gelinka dambo isteytyada kale ayaa nalagu xaminayay inay naga hor bilaabeen isteytka hirshabeellena uu weli uu magaciisii qaadanin laakiin maantaan iskoor jibini sida nii muuqato dadweynaha waxay soo wada dareereen in ay isdiiwaan geliyaan si ay codkooda ugu ciilbaxaan in shaa allah waxaan leeyahay hambalyo reer jowhar dhammaan hambalyo gaar ahaan waxaan leeyahay dawladda hirshabeelle caasimaddeeda ee hor bilaawday maanta inay isdiiwaan geliyaan uu madaxweynaha noogu horseeday waxaan leeyahay hambalyo qaar ka mid ah wasiiradii iyo xildhibaanadii ka qayb galay furitaanka ololaha diiwaangelinta ayaa ka warbixiya sida ay ugu dhigan tahay doorashada qof iyo codka
waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid ahay xubnihii qaatay kaarka codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee gudaha dalka soomaaliya waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay xubnaha mas-uuliyiinta iyo shacabka ku nool deegaanada hirshabeelle ee maanta soo xaadiray goobta lagu qaadanaya kaarka codbixinta doorashooyinka waa guul taariikhi ah waa guul la wada sugayey waa kun sagaal boqol iyo lixdankii kadib ama kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii kadib in soomaaliya markii ugu horraysay ay kana qaaday doorasho cod dadweyne ah oo shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka soomaaliya ay codkooda ku ciilbaxayaan isla markaana cidda ay doonayaan ay ku soo dooranayaan iyagoo isticmaalaya codkooda bismillaah magacaygu waa fooziye abukar maxamed wasiiradda wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle maanta waxaan ku faraxsanahay in maanta hirshabeello ay guushaan gaarto oo doorashada qof iyo cod ay maantaan madaxweynaheena sharafta leh uu noo diiwaangeliyo uuna noo furo nasabaddii taas waa guuloo hirshabeelle maanta u soo hoyatay waxaan ku faraxsannaha maanta anoo ah xildhibaan macaliidow maxamuud cali ahna xildhibaan golo deegaanka degmada jowhar inaan maanta codbixintii kaarka diiwaangelinta codbixinta aan qaadannay bulshada reer jowharna si ay aad iyo aad mugli ay u qaadatay ciddii dambe oo dambe inay cid kastoo meel kasta joogtay khusaysana inay aad iyo aad ay u soo diyaargeliso anina waa ku faraxsannaha maantay inta aan jirno ilaa hadda weli ma arkin marka aad iyo aad aan ugu faraxsannaha waana soo dhowaynaynaa diiwaangelinta codbixinta gaar ahaan dadka reer jowhar amba hirshabeelle cid kastay khusayso inay qaadato soomaaliya cid kastay khusayso meel kastay joogto inay codbixinta ay qaadato waa muhiim arriman muhiim u ah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay qof kastana codkeeda yaynan ku khasaarin oo yaynan ceelin madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo dahafuray ololahan ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta ololahan maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhiya ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo maanta inay bilaabatay isdiiwaangelinta codbixiyaha aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay reer hirshabeelle guud ahaan waa maalin qiimigeeda leh in si mug iyo miisaanna laysu diiwaangeliyo soo birinto qoftaad adugu maslaxaddaada ka aragto una aragto inay dantaada ku jirto ee danta deegaanka iyo danta diinta ay intaba ay ku jiraan saaad birri u dooran karto waxaan leeyahay ummadda reer hirshabeelle si mugle iyo miisaan lah laysu diiwaan geliyo maanta waa fursad qaali ah shalay haddii nin ku yimid adikireeto ama nin doorasho dadba ku yimid idin hoggaamin jiray maanta gacantiinnay ku jirtaa taladu waxaan rajaynaa inaad si si miisaan leh oon kala heri lahayn xag dastuuriya waayo qoftu inay isdiiwaan geliso inay codkeeda dhiibato waan rajaynaa insha allah maanta qof aad idinku rabtiin dantiinnana aad ka aragteen una aragteen inay ku habboon tahay inay hoggaamiso ummadda hirshabeelle saad berri u dooratiin maanta guud ahaan ha la qaato kaarka ha la isdiwaangeliyo aad iyo aadaad u mahadsan tihiin hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u rajaynayaa guud ahaan ummadda soomaaliya gaar ahaan reer hirshabeelle in la dhihi doono runtii waxay isu diiwaangeliyeen una qaateen kaarkii isdiiwaangelinta si dhabahay u qaateen si aan kala her lahayn ay u qaateen in la dhihi doono waan rajaynayaa hambalyo ballantayna waa in la isdiiwaangeliyo ololahan isdiiwaangelinta doorashada qof iyo codka ayaa horey ugu bilaabatay maamul goboleedyada dalka sida maamulka gobolka banaadir galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ay noqonayso maamulka hirshabeelle maamulkii afraad ee ka bilaabata doorashada qof iyo codka